rasuulilah uma asalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi sala allahu alayhi wasalam allahuma akrijna min dulumaati alwahmi waakrimna binuuri ilfahmi waaftax calayna bimacrifati alcilm waxasin akhlaaqana bilxilm wasahil lana abwaaba fadlika wanshur calayna min khazaa'ini raxmatika ya arxama alraaximiin rabi calimna minhu ma jahlna wadakirna minhu ma nasiina bfadlika wajuudika wamanika ya latiif تيسير كل عسير فإن ذلك على الله يسير الفصل الثاني في آداب الوضوء فصل كاللباد وحكاها اللياء ولو قنتي آذابت ويسد ويسد آذابت له كتاب الظهارة بين كسو جرني آذاب الوضوء وحل لو جيدا أرمها السنة أي في عنتا إلا لي ماذا weesada taam yeelaysa sida inuu qofku cadaydo inuu bisinka qabsado inuu laba falaxasho inuu luqluqashadii iyo sandaarsigii la yimaado inuusan biyaha ku tacadiyin oo israaf ku samaynin iyo xadgudub inuu labada dhagood masaxo waxyaalahaasoo dhan baa ka mid a inuusan weesada iska qallajin oo iska tirtirin markuu weesayso haddii aan wax daruura aysan jirin can abi hurayrata waxaa laga wariyey can اnabiyi salى اllahu alayhi wasalama qaala nebigu wuxuu yidhi ida sayqada haddou baraarugo axadukum midkiin min nowmihi hurdadiisa uu ka soo baraarugo falaa yudkhil yowsan gelinin yaddahu gacantiisa gacantiisa yowsan gelin fi linaa'i weelka uu biyuhu ugu jiraan ee weesada uu ka qaadanayo biyo yaroo laba qullatayn ka yar weelka ay ku jiraan yowsan gacanta gelin xataa yaksilahaa ilaa uu ka maydho haa oo yaddi ah halaada maraatin saddex jeer oo weelka dabadiisa gacanta marka hore inuu ku falaxasho oo ku maydho oo weelku hadduu weel iska ballaaraya intuu dhinac saa ugu soo leexiyo ama biyaba intuu weel yar kaga qaato weelkan weyn gacnaha inuu dabadda ku dhaqo bacdamaa uu gacnaha dabadda ku dhaqay ayuu markaa gacantii la gelayaa kuwan kale oo dardarsanaya gacanta hadduusan ilaa waxaa dhici kardha biyo weel weyn oo magaransa saxan ama baaf ama wax lamid oo kale inay ku jiraan marka waxaa loogu diidayaa gacanta inuu biyaha dalaqa iska siiyo isagoo aan dabadda ku soo dhaqin inaan biyuhu najaasoobin ama aan la qurumaysan fa ina axadakum midkiin buu nebigu leeyahay laa yadrii ma oga ayna meesha baatad yaduhu gacantiisu ay ku bariday ama ay ahaatay oo amase ayna kaanat meesha ay ahaatay taduufu yaduhu gacantiisu mid dawaafaysa gacantiisu meesha iska wareegayso iska dawaafayso hadduu mar seexday war kama hayo qofkii oo ma oga marka markau soo toosay gacantiisii intuu hurday xalay ama maantaba hurday meelaha ay madhay war kama u hayo waxaa laga yaabaa meel nabar kaga yaalay oo dhaawac leh inay gacantu madhay meel dhiigle inay madhay aa meelihii ma garanaysaa cawrada iyo wax la mid ah waxyaa meel qoyan waxaasoo dhan markaas biyihii intuu nadaafad darro inay meesha ka dhacdo amaba ay najaasoobaan meel najaasaa hadday madhay xadiidka waxaa laga qaata biyaha yar inay najaasoobayaan najaaso kasta oo ku dhacda aa mar hadday laba qullateen ka yaryihiin biyo yar baa la yidhahdaa laba qullateen mar hadday gaaraan awsaaftii saddexda ahayd baa la fiirinayaa dhadhan ama midab ama ur midkooda inuu isbedelo xadiidkani wuxuu ka mid yahay axaadiida kooban oo jamcisay xukunkii iyo cilladii oo wada socda axaadiida badanaa qaar baa xukunka sheega cillada aan kuugu darin hadda kan waxaa lagu cilleeyey fa ina axadakum laa yadrii ma oga intaa dambe wey cilladii xukunkiina waa la sheegay cilladina waxa weeye gacantiisuusan garanayn meesha ay dawaaftay waxaa la mid a axaadiida xukunka iyo cillada jamcisay idaa waqaca dubaabu fii inaayi axadikum xadiidkii ahaa cilladii waa la sheegay fa ina fii axadi janaaxayhi cilladu waxa weeye labada garan mid ka mida xanuunba ku wataa midna daawo badanaasi uma badna axaadiisa inay jamciyaan xukunka iyo cillada labadaba marka labada xadiis waxay ka mid yihiin axaadiisa noocaas rawaahu lhamsa shanta ayaa warisay wa canhu can nabiyi sala allahu alayhi wasalama qaala nebigu wuxuu yidhi laa salaata wax salaada uma ahanin liman qof laa wudu'a lahu weesaysan u ahaanin qofaan weeso qabin salaadi uma ahaanin bimacnaa waxa weeyaan weeso taama weeso saxiixa qofaan la imaan salaaddiisa lama aqbalay marka waxa weeye dee xadiidka waxaa lagu socodsiinayaa badanaaba markii sidaas oo kale nafyiguu soo arooro xaqiiqadiisa ayaa layskaga diraa marka waa garanaysaayo wax salaada qof aan weese lahayn walaa inaysan u ahaanin walaa wudu'a wax weesaana uma ahaanin liman qof lam yadkur isma allaahi ilaahay magaciisa aan ku dul xusin calayhi cala alwuduu'i wuduuga dushiisa qofkaan bisinka qabsanoo bismillaahi dhihinin markau weesaysanayey isaguna weese kaamila ma leh midaan kaamilka ayaa macnaha lagu duwayaayo weese waa u jidhaa laakiin kaamil ayaysan ahayn culimmada jumhuurtu saasay u badan yihiin ay qabaan walay jiraan culimo macnaha dhahaysa sidiisaas ha lagu socodsiiyo isaguna wax weesaa male mar hadduusan bisinka la imaan culimada qabta bisinku inuu waajib ka yahay wey rawaahu waxaa wariyey abu daawuud watirmidiyu imaam abu daawuud iyo imaamu tirmidi ayaa wariyey marka bisinka waxaa lala imaanayaa dee weesada awalkeeda wey markaa bilaabaysid haddausan xusuusan awal wuduu inuu bisinka la yimaado weesada dhexdeeda uu bisinkii kula imaanaya hadduu garto waxaana fiican sida ugu kaamilsan inuu yidhaahdo bismi illaahi araxmaani araxiim alxamdu lilaahi cala alislaami wa nicmati alxamdu lilahi aladii jacala alma'a dahuuran walislaama nuuran rabbi acuudu bika min hamazaati shayaadiin wa acuudu bika rabbi an yaxduruun sidaa inuu la yimaado hadduu bismi illaahi raxmaan raxiim keliya dhaho ninkaan ducadan xafidsanayna bisinkaa keliya ku filan markaas bisinka wuxuu kaaga mid noqday waxyaalaha muhimkaa inaad la timaadid madhabkeenna sunno weeye inaad la timaadid xadiidkaa hore aynu soo dhaafnay oo la leeyahay qofka gacantiisu meel ay dawaafaysa iyo meelay maraysa ma oga waxaa la yidhi nin baa loo sheegay nebiga calayhi salaatu wasalaam markuu sheegay nin baa bushiyey oo wuxuu yidhi see baanan u ogeyn gacantaydu meesha ay marayso qof nool baanaa gacantaydu meesha ay madho dee waan la socdaa marka dee ninkii nebiga bushiye oo wuxuu sheegay ka hor yimaadana dee waa fadeexadoobaya markaasaa ninkii wuu seexday hadhowba wuxuu soo toosay oo dadkii ay arkeen isagoo gacantii dabada kula jira markaasaa xikmaddii dadkii sii wada fahmeen dadka kale dee awal bay fahamsanaayeen marka meeshay gacantaydu maraysa habeenkaasoo dhan dhankaan isku rogabaya meeshaan ku xoqda iyo meesha madhaba waa la socdaa waxba kama jiraan markaas waxba lama u socdo qofku marka wii xagga nebiga ka yimaadana waaba horaa looga hoggaansamaaba wakulu ma jaa bihi rasuul weeye faxaquhu lqabuul watasliimu in la aqbalo loona hoggaansamo khalaas intaan weeyaan wacanhu can nabiyi sala allahu alayh wasalama qaala nebigu wuxuu yidhi lowlaa an ashuqa inaan dhibo haddaanan ka cabsanayn calaa ummatii ummadayda la amartuhum ummadda waxaan amri lahaa bisiwaaki cadayasho maca kulli wuduu'in weese dhammaanteed maca mar kastoo ay weesaysanayaanba waxaan dhihi lahaa cadayda oo siwaagga isticmaala sidaa un baan dhihi lahaa laakiin ummadda taas dhibaato inay ku noqoto ayaa darteed baan uga daayey marka waajib hadda ma ah laakiin sunnihii baa sidii kuugu jooga inaad mar kastoo aa weesaysanayso aada cadayatid sunnihii baa weli sidii kuugu jooga faa'iidooyin tiro badan oo cadaygu leeyahay ayaa jiro oo caafimaad baa laga helaa ajar weynna waa laga helaa laba ragcadood oo caday lagu tukadayna toddobaatan ragcadood oo aadan caday ku tukan ayay la ajar yihiin baa lagu leeyahay marka la cadayanayana intaadan weesada bilaabin ama intaa falxalatay weesadii kalena ay ku hadhay weeyaan sidaa baa lagugu tilmaamaya rawaahu maalikun walbukhaariy can caaishata waxaa laga wariyey can nabiyi sala allahu alayh wasalam qaala nebigu wuxuu yidhi asiwaaku cadayashada macnaha isticmaalu siwaak la isticmaalo madharatun dahirid ayuu u yahay lilfami afka afka waa dahiraya cadaygu mardaatun raalligelin buu u yahay lirabbi rabbina raalligelin buu u yahayo waxyaalaha ilaahay lagu raalligelinayo raalliga uu ka yahay ayuu ka mid ahaaday rawaahu lbukhaariyu washaaficiyu wاnnasa'iyu marka cadaygu un waa waa un shay adag oo markaa ilkaha lagu nadiifinayo geedaha beeraha ka baxa ha ahaado cadaygan caadigayo aan naqaano ugu fiican ha noqdo zaytuun ha ka mid ahaado ama wax kalaba ha noqdo wuxuu doonaba ha ahaado kalfarsha asanaaciya wey sidaa cadaygaan sanaacigaayo bahashaan daawada wadato oo ilkaha lagu cadaydo taas lafteeda cadaygi waa kuu noqonaysaa waa hadda sayidaliyaasha iyo farmashiyada ay gadaan ujeeddada waxa weeye calaa nadaafati alfami biayi shayin kaana wax allaale wixii la doono ha lagu nadiifiyo afka in la nadiifiyo wa canhaa qaalad waxay tihi kaana nabiyullaahi nebigu ilaahay wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalama yastaaku kii cadayda fa yucdiinii wuxuu i siin jiray asiwaaka cadayga u ii dhiibi jiray liaqsilahu inaan maydho cadayga ayuu nebigu ii dhiibi jiray saan ugu dhaqo fa abda-u bihi waan ku bilaabi jiray fa astaaku waan ku cadayn jiray anigii baan ku cadayn jiray marka nebigu waa cadayda ma ogtaha inuu cadaydaba macnaha doonaya markaas cadaygii in la dhaqaa fiican intaadan ku cadayan si aan ugu dhaqo marka anigii baaba ku bilaabi jiray ilaa nebiga horey ugu cadayday oo waxay barakaysanaysaa cadayashadii hore oo nebiga ilkihiisa iyo carabkiisa iyo cadaygaan u taabtay ayay barakaysanaysaa markaasaan ku cadayan jiray uma aqsilu markaa kabacdi baan mayri jiray wa adfacu waan u dhiibi jiray hu markaas nebiga ilayhi siwaagii ayaan u dhiibi jiray ama adfacuhu oo siwaagiiyo ilayhi ila nabiy baan u dhiibi jiray sala allahu alay wasalam markaasuu ku cadayan jiray markaas cadayga in la qooyo intaadan ku cadayan inay fiican tahay baa xadiidkan daliilu yahay markaa ku cadaytay kabacdina in la mayro labadaba xadiidkaa laga qaatay ilaa markay caaisha ku cadatay kabacdiga dhaqday kabacdigay nebiga u dhiibtay calayhi salaatu wasalaam waxaa kaloo xadiidku daliilu yahay wa fiihi jawaazu tabaruk biaahaari asaalixiin dadka wanaagsan aahaartooda ay waxay isticmaaleen in la barakaysan karo buu daliil u yahay oo nebiga calayhi salatu wasalaam cadowoo isticmaalay ayay caaisha ku cadaysay waxaa kaloo daliilu yahay isticmaal siwaaki lhayr cid kale caday ay isticmaashay inaadna ku cadayan kadhid idaa samixa bi hadduu saamxo oo uu ku ogolaado qofka kale inaad ka isticmaali kadhaa cadaygiisa adiguna waa isticmaali kadhaa taasna waa wax iska bannaan waa inaan wax dhibaataa markaas meesha haddaysan ka jirinin hadda laakiin dee wax kasta waxaa la leeyahay xanuuno iyo waxbaa laga qaadayaa iyo waxyaalaha soo baxayo maaragtay de haddii wuxuu xaqiiqo yihiin oo dhibaatooyin ay meeshii ka imaanaysaan shareecadu dhibaatooyinka waa ka digaysa waa la iska dhaafaya rawaahu abu daawuud wa canhaa waxaa laga wariyay caaisho weeyaane can inabiyi sala allahu calayhi wasalama qaala lahu wuxuu yidhi cashrun toban khasladoodi min alfidrati diinta ayay ka mid yihiin ama sunnada qadiimka ah ee ambiyada iyo rususha iyo mu'miniintu la imaan jireen ee la amray ayaa tobankani ka mid yihiin marka min alfidra waxa weeye waa waxyaalaha la isku fidreeyey kaleo nebi kasta so ula imaanayey kaannahaa amrun jabaliy waxaa moodaay shay jibilli ahoo macnaha dabci ahoo la isku abuuray oo kale oo ummadda lagu dul abuuray waxaa ka mida buu yidhi qasu shaaribi shaaribka in macnaha la manqaseeyo o la gaabiyo waa bushimaha bushinta sare timaha dusheeda ka soo baxa timahaas ilaa macnaha jirku muuqdo ayaa la gaabinayaa sakiin maahe macnaha waa manqasayn wey waxaa kaloo ka mid ah wa icfaau lixyati garka oo la sii daayo oo faraha laga qaado ha baxe garku hadduu kala dherdheer yahay oo isagu kala dherdheer yahay waa la simi karaa laakiin waxaa fiican inaan la daayo waxaas laakiin waa laga simi karaa wixii nadiifina waa loo baahan yahay lama taabtaa la yidhi inta dhahda wixii nadaafad darro lama rabo a nebigu intuu saa u qabto u inta dheer iyo dhinacyada iyo waxaasoo dhan markaasi simi jira hagaajin jiro garkiina wakaa wa siwaaku baa ka mid a cadayashadii wastinshaaqulmaa'i biyihii oo lagu sandaarsado markii lagu sandaarsaday kabacdina la iska soo fiifiyo ayaa iyana ka mid a waxaa kaloo ka mid ah waqasul adfaari cidiyaha in la jaro lugaha iyo gacnaha kay ku yaallaanba iyo waqasl albaraajim qaslu lbaraajim xubnaha dhaqitaankooda albaraajim waa faraha xubnahooda weliba meelahaas faraha qofku markuu sidaa yidhaahdo haraggaas xoogaa laalaamaya inuu macnaha dhaqo oo biyihii gaarsiiyo waxaa laga yaaba hadday sidaa iska ahaadaan dadka meelaha hilibka waaweyn ee ku yeesha in meel qallalan aan weysadii gaarin ay markaa jidho meelahaas baraajin baa la yidhahda waa waa xubnaha faraha baa la yidhahda faraha xubnahooda wa nadfu libdi kilkilada oo la tifo oo timaha halkaa ka soo baxana iyadana nadaafaddaa lagu dadaalayaaye la iska zuuliyo si aan markaa ur iyo waxaasaysan u keenin wa xalqul caanati baa iyana ka mid a waxyaalahaas sunnayaasha ah caanadana waxaa la yidhaha timaha hoose oo la xiiro taasna waa ka mid oo meeshaas ma garanaysaa timaha hoos ku yaalla la xiiro weeyaan oo ragguna inay xiiraan baa fiican dumarkuna markaa ay tifaan oo dumarka wixii ma garanaysaa shahwadii iyo waxaa daciifinaya u fiicanoo sidaas baa macnaha tifiddaasaa markaa yaraynaysa xagga kale raggana wixii kicinayo oo inay xiiraan baa u fiican xiiriddaasaa marka ninka iyada loo sunnayy wuxuu yidhi xadiidku nebiga calayh salatu wasalaam waintiqaasu lmaayi biyaha oo lagu istijooda ayilsinjaay ayilsinjaab biyo ku istijaysi iyaduna waxay ka mid tahay sunayaashii bay ka mid tahay cajaaibka macnaha waxyaalaha diintu sunna hadda loogama jeeda waxyaalaha macnaha sunayaasha waxaa looga jeeda wadooyinka mashruucaayo ambiyadu ay la yimaadeen qaala muscab baa wuxuu yidhi wa nasiitu lcaashirata intaa sagaal weeyaane tii tobnaad waan halmaamay ilaa an takuuna inay tahay mooyaane almadmadata luqluqashada ilaa sandaarsigu uu sheegay tii tobnaad ma hayo buu yidhi hadda garanayo waxaadan xaqiiqo ku ahayna inaa cadday sidoo tobankii waka a dhehday lama rabo tii tobnaad waan halmaamay buu yidhi haddaysan ahayn luqluqashada rawahu lkhamsa amaba waxaa kaloo la yidhi maya waa gudniinka riwaayaha kalea ku soo aroorayo inay gudniinka looga jeeday can anasin waxaa laga wariyey yaquulu wuxuu leeyahay kaana nabiyu wuxuu aha sala allahu alayhi wasalama yaqtasilu kii ku qubaysa bisaaci hal saac biyo hal saac dhan ayaa nabigu ku mayran jiro shan ragol weel qaada wey iyo weliba ziyaado wayaqtasilu ilaa muxuu yidhi bisaaci ilaa khamsati amdaadin ilaa shan mud laga gaarayo halka saac waa intee mud waa afar soo maha ilaa hamsati amdaad hal mid oo kalena kusii dar wayatawada waana weysaysan jiray bilmud hal mud hal koombo biyo ah ayuu ku weysaysan jiray nabiga alayhi salatu salaam koombooyinkaas wax lagu miisoo kale kuwa laag buskiilada qaada kuwaasoo kale weeyaan wax yar dheer rawahu lkhams kuwaasoo kalena waa ku weysaysan jiray wacanhu qaala wuxuu yidhi kaana nebiyu wuxua sala allahu alayhi wasalama yatawada'u kii ku weysaysa biinaain weel oo yasacu ridlayni laba rodol u waasacoobaya laba rodol marka waa marmar weeyaan xadiidkii hore ilaa wuxuu yidhi hal mud halkaana laba rodol baa layidhi ujeeddadu waxa weeye biyahun halxadido maaha intaa lama dhaafin karo lagamana yarayn kare ujeeddada waxa weye biyaha in lagu xeel dheeraado israafna aan lala imaanin waysaa kaamilan aan la timaad wayaqtasilu wuxuu ku mayran jiray bisaaci hal saac rawaahu abu daawuud wa qaala wuxuu yidhi abu daawuudku qaala axmed ibnu xambal baa wuxuu yidhi assaacu khamsata ardaalin waa shan rodal iyo wathulusun saddex meeloodoo meel saddex meeloodoo meel salaada u sax wa samica cabdullaahi bni muqafalin cabdullaahi bni muqafal baa wuxuu maqlay waladahu ilmihiis yaquulu isagoo le allaahuma allah yow innii anigu asaluka waxaan ku weydiisanayaa alqasra alabyada guri cad a guri cad oo can yamiini iljannati jannada midigteeda ku yaalla idaa dakhaltuhaa markaan galo jannada haa fiiri marka waxaan ku weydiisanayaa yidhi alqasr alabyad guri cad weeyaan macnaha oo xaggee ku yaallaa sayidaa tilmaamanaya can yamiin iljanna xagga midigta weliba haa xagga midigta idaa dakaltuha markaan galo waan jannada halkaa tago waarag adda camal la yimid oo jannada inay galayaan bay rajaynayaan fa qaala wuxuu yidhi yaa bunaya wiilkaygiyow sal illaaha allah weydiiso aljanna ilaahay janno weydiis wa tacawad ka magangal bihi billaahi ilaahayna min annaari naar naar ilahay ka magangal waxba guri cad iyo nooc dhankaa ku yaalla iyo mar haddaa jannada gasha khayr weeyaane ilahay inuu ku geeyo un weydiiso cadaabna ka maganka fa ina anigu samictu rasuulallahi baan maqlay sala allahu alayh wasalam yaquulu xaalow leeyahay inahu shaanaya sayakuunu waxaa ahaan doona fii hadihi lummati ummadan muxamediyada dhexdeeda qowmun qowm qoomkaasoo yactaduuna xadgudbahaya fi duhuuri bay ku xadgudbayaan dahaaro qaadashada waa maxalushaahidka xadiidkee iyo wa ducaayi ducada markay ducaysanayaanna waa xadgudbayaan markay dahaaro qaadanayaanna waa xadgudbayaan a oo xadgudubka dahaaradu waa biyihii israaf lagu sameeyo tan kalena waxa weeyaan wax aan macnaha la ogolayn in ilaahay la weydiisto oo aysan iyagu munaasab u ahayn in ilaahay la weydiisto oo lagu xadgudbo maalan haddaad dhahday booska jannada nebigu ku leeyahay oo kale ambiyadu meelaha dee darajaadkoodu ilaa ambiyadu waa ka darajaad sarreeyaan dadka kale meelaha iyaga ambiyada kaleya ay leeyihiin ama laa'iqa u ah meesha haddaa weydiisatid dee ducadii ay ku xadgudubtay bay noqonaysaa a ilaa waa waxa weeyaan cid gaari kadha manaasishooda ma jirin rawaahu abu daawuud wa bnu maaja bisanadin saalix can ilxakami waxaa laga wariyey aw aw ibni alxakami ama xakam wiilkiisa can abihina uu ka wariyey ana nabiya sala allahu alayh wasalam qaala nabigu sala allahu alayh wasalam baala waa bowlay uma tawada'a waa weysaysay wa nadaxa farjahu farjigiisina waa shubay oo biyo ku rusheeyey maanaa waxa weeyaan bacda alwuduu hal kaf ama hal sacab oo biyaah ayaa lagu rushaynayaa meeshii ma garanaysaa farjiga dushiisa oo dee marada dusheeda ah a marada dusheeda lagu shubayaa waa waxaasoo dhan laga cararayaa waswaso a inuu shaydaanku kugu tuuro ama aadan si fiican usoo dahaaro qaadan iyo istijari iyo wixii la mida ama qoyaan kaloo aad dareemaysa wax kaloo soo baxay iyo waxay yihiin markaas biyaha markii lagu shubo meeshii intii iyo aaggaa iyo maradii hadday qoyaankii wixii wada gaaro markaas waxaa dee biyahan aa ku shubtay inay yihiin baad u qaadanaysaa waswasadaa laga cararaya shaydaanku inuu ku waswasiyo maantao dhan markaas ku celcelisid oo sida dadka qaarkiis shaki iyo waxa ay kugu dhalata marka dambe rawahu asxaabu sunani asxaabu sunan ayaa xadiidka warinaya shaydaanka ayaa waxaa lagu leeya lianna shaydaana yanfaq fi lqubur qofka meesha cawradii waxaasito ka afuufo oo qofka calooshiisa ee dhaqdhaqaajiyo oo qofkii dahaarada qaadanaya wuxuu moodaya marka in wax ka soo baxeen ha isaguna wuxuu raba inuu waktiga kaa dhumiyo oo maantao dhan kulugoyo markii markaas wixii o dhan isloqoyaan oo biyaha meesha ku shubtid waswasadii baa meesha ka baxaysa can ubay bni kacbin waxaa laga wariyey can inabiyi sala allahu alayh wasalam qaala nabi wuxuu yidhi ina lilwuduu'i weesada waxaa u ahaatay shaydaanan shaydaan baa u ahaaday shayaadiintu waa noocyo badan yihiin kuwa weesada keliya dadka waxaa jira ka rabaa inay ka waswaasiyaan shaydaankaas yuqaalu lahu la yihahda magaciisa alwalhaan mamanaan badane alwalhaan waa mamanaan badana oo qofkan unbuu ku diran yahay ee fattaquuhu ka cabsada iska ilaaliya waswaasal maayo biyaha waswaaskooda inaad ku waswaasaan arrintaa iska ilaaliya waa dahaarada ay dadka cibaadaysanayo soo dhex gala marka hal xabo maaha waa nooc dhan oo koox dhan oo guutooyin dhan oo shayaadiina weeyaan oo magacaan wada leh oo qofkii weesaysanaya qofkii ilaahay usan ka qaban ku salladan hal xabo maaha magaciisa intaa keliya la yidhahdo waa nooc dhan wey iska ilaaliya marka ka digtoonaada waswasadaas weesada iyo qubaysiga iyo waxaas marka see uga digtoonaanaysaan dee waa inaad isticaado la timaadaan oo aad iska naartaan oo aad macnaha acuudu billaahi min ashaydaani rajiim ka xirsxirataan bisinkii aad la timaadaan waxa uu kuu sheegayo o kuleeyahy meeshaan xubinkan biyihii kumaadan camimin iyo maadan gaarsiin iyo waxaasoo dhan mar haddaadan u jeedin adigu ama aysan kuu xaqiiqahayn inaadan gaarsiinin wararka kale kuu akrinaya inaad aadan qaadan wey can caaishata waxaa laga wariyay qaalat waxay tihi kaana linabiyi waxa u ahaa sala allahu alayh wasalama khirqatun karin karintaasoo ama mindiil oo ma garanaysaa istiraasha oo kale baa la yidhahdaa yastanshifu bihaa ou ku iskaga qallajiya biyaha iska mariya bacda alwuduu'i weesada ka bacd bacda alwuduu macnaha waa xilli kasta ma ahayn fii bacdi alaxyaan xilliyada qaar baa biyihii maro iska marin jira nebigu marmarna waxaa dhacday inta loo keenay karintaas inuu nebigu diiday marka haddii maalan adiga aad u baahan tahay inaad biyaha iska qallajisid ee baahi keento dhibaato ma laha waddo boor ayaa ku caraabaysaa markaasa ama maraysaa boorkaasaa kugu dhegaya adoo maalan jirkaadu qoyan yahay iyo wixii la mida waa iska iska tiri kadhaa markaas laakiin haddii kale wax baahi aysan jirin cibaadada raadkeeda in la iska tirtiro ma fiicno oo waxay noqonaysaa qof wixii iska hurgufaya oo iska nacayo oo magaranaysaa diidan iska qallajinaya inay marka xubnaha baaqi ku yihiin ayaa iska fiican maca dahaaradan biyaheeda iyo waxaan o dhan baa markaa lagu wasnayaa maalinka qiyaamada rawaahuma waxaa wariya atirmidiyu alfaslu hani alfaslu thalith fi baya fii bayaani lwudu'i weesada caddaynteeda iyo wa muddatihi weesada muddada ay kuu joogayso labada ayuu baabkaanina fasalkan u guntan yahay weesadaa la caddaynaya xubnaha laga weesaysanayo oo la dhaqayo iyo xubnaha la masaxayo mid kasta inta ma garanaysa ama la masaxayo ama ladha la dhaqayo iyo siday u kala horeeyaan iyo muddada weesada ku hayn kadho dee muddadaasina waa inta aan qofku xadad ku imaan oo weesadii aysan ka jabinin sidaa un bay ku noqonaysa weesada xikmadda mar kasta loo weesaysanaya waxaa ka mid a dembi dhaaf baa laga helaya nadaafad baa laga helaya qurux baa laga helaya waxaasoo dhan ayaa meesha imaanaya qofku inu ilahay marka hor istaagayo isagoo quruxsan baa la rabaa halkaa inuu hor istaago qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu kuwa imaanka laga helayow idaa qumtum ila asalaati salaadda markaaad u istaagtaan bimacnaa aradtum alqiyaam inaad kacdaan aada doontaan weli lama istaagin faqsiluu mayra ilaa salaadda markaa u istaagtaan mayradaani markaa salaaddii loo istaagay wax la mayrmayri maye waa intaan loo istaagayno diyaargarigii hore weeyaan faqsiluu mayra amarku waa waajib wujuuhakum wajiyaashiina dhaqa waydiyakum gacnihiinana mayra ilal maraafiqina mayra maca almaraafiq suxullada macooda maca suxullada waa la dhaqayaa haayadii waa ku jidha oo ilaahda macnaha waxa ka dambeeya waa la mayraya wamsaxuu masaxa biru'uusikum madaxyadiinna iyagana masaxa wa arjulakum lugihiinana mayra horey baa ku xihaysaa wa arjulakum mayridii bay la socotaa iyagana mayra ila alkacbayni maca alkacbayni canqawyada laga gaarayo lugahana waa inaa maydhaan meeshan waxa weeye ayaddu waxay noo sheegtay afar xubnood oo la mayrayo oo waa maxay afar xubnood baa maya lagu sheegayoo wejigii waa la mayraya waxaa kaloo aayadda laga qaato tartiibtu inay lagama maarmaan tahay in weesada la kala tartiibiyo aan lugaha la soo dhaqin oo gacnaha lagu xijino saas ee dabaragga aan la samayne xagga kore laga soo bilaabo oo wejigaa la dhaqaya wejigii markii la dhaqo gacnihii baa ku xiga tartiibkan waa la ilaalinaya la dhihi mayo inta la mayraya horta mayridda hal aan iska dhameeyo lugihii loo gudbi maye masixii baa lagu noqonaya madaxii baa la masaxaya marka haddii aysan tartiibtu waajib ahayn dee qofka bini aadamka jirkiisu qaabka u socdo baa wax loo dhaqi lahaa ama inta lugaha laga soo bilaaba xagga lagu dhamayn lahaa madaxa ugu sarreeya masxidiise halkaa lagu khatimi lahaa ama haddii ma garanaysaa halkaas inta laga soo bilaabo masaxa ila isagaa ugu sarreeye baa xagga lagu dhamayn lahaa marka waa laysku dhex daray a dariiq aan kor hoos hoos inta laga bilaabay kor la aadin ama kor inta laga soo bilaabo hoos la aadin aan labadaa midna ahayn ee dariiq dhexdhexaad oo kalea la maray wejiga gacnaha madaxa labadii lugood waxaad garanaysaa oo kale tartiibka inuu lagama maarmaan yahay xubnihii la mayrayey waxaa loo dhexaysiiyey xubin la masaxayo waa waa waa madaxa marka tartiib baa meesha looga jeeda wax kuu haray marka arkaantii ma jiro niyadii un baa ku hadhay inama alacmaalu biniyati xadiidka iyo sunada laga qaatay iyadana watar wejiga dhaqaysa ugu horaysa waa inaa niyeysatid wejiga waxaa loogu bilaabay dhaqidda xubnaha isagaa ugu sharaf badan quruxda meesha ka muuqata isaga weeyaan midda kale meelo badanoo wuxuu leeyahay manaafidoo daldaloolo oo in la nadiifiyo iskaga baahan a indhihii baa ku yaalla sankii baa ku yaalla afkii baa ku yaalla waxaasoo dhan gacnaha lagu xijiyo gacnaha shaqada badan qofka gacnaha laga qabtaa madaxa saddex looga dhigayo meesha jirka ugu sarraysa waa madax meesha fakerka qofka iyo maskaxda ku jidho waa madax lugaha lagu khatimayo jirkana way ugu hooseeyaan inta badanna dhulkay ku dhacaan oo la xidhiiraanoo iyagana dee waa ugu dambeeyaan waa in loogu dambaysiyo munaasabadaas aayadda ku jira can xumraan waxaa laga wariyey mawlaa cuhmaana sayid cuhmaan mawlihiisa ahaa sayid cuhmaan bin cafaan ayuu mawlihiisa ahaa qaala wuxuu yidhi ina cuhmaan baa dacaa u yeeray biwadu'in biyo wesays biyo lagu weesayso u yar fatawada'a waa ku weesaysay waa kan qaabka u weesaysay fakasala waa dhaqa kafayhi labadiisi kaf alaaa maraatin saddex jeer ayuu falaxshay biyaha dhaq uma madmada waa luqluqadayoo wastanfara waa iska soo fiifiyey waa luqluqday waa sandaarsaday wastanfara biyihiina waa iska soo fiifiyey weeyaan biyaha luqluqashada lagu xeel dheeradaa fiican iyo kuwa sandaarsigaba uma intaa ka bacdi wakasala wejha wejigiisa dhaqay alaaa maraatin saddex jeer uma kasala yadahu limanaa gacantii midigta ayd buu dhaqay ilaalmirfaqi suxulka alaaa maraatin saddex jeer uma kasala yadahu lyusra bidixdii buu dhaqay mila dalika saddex kale ilaa suxulki uma masaxa ra'sa madaxiibuu masaxay madaxiisii uma kasala rijlahu lyumnaa lugtii midigta ahayd buu maray ila alkacbayni ilaa canqigu laga gaarayo alaaa maraatin saddex jeer buu ku shubay weeyo dhaqay uma kasala lyusraa bidixdii buu dhaqay mila dalika sidoo kale canqowga uma qaala wuxuu yidhi ra'aytu rasuulallaahi baan arkay sala allahu alayhi wasalama tawada'a isagoo nebigu u weesaysay naxwa wuduu'i haadaa weesadeedan tan oo kale wax la mid ah nebiga tiis wax keeni kara ma jiraane waxun la mid ah qaala wuxuu yidhi uma qaala wuxuu yidhi nebigu man tawada'a qofkii weesaysta naxwa wuduu'i weesadeeda lamidkeed haadaa ee kana wuduuguba uma qaama istaago oo farakaca bimacnaa salla rakaca sallaa tukada ragcatayni tukadaa min tacbiiri iljuzi wa iraadat lkulli laa yuxadisu fiihimaa xaaluusan ugu sheekaynayn labadaa ragcadood dhexdooda nafsahu naftiis naftiisana usan ugu sheekaynaynin oo wax kale aysan qalbigiisa soo gelin arrimaha adduunka iyo waxaa aakhira hadduu ka fakara dhibaato ma lehee gufira lahu qofkaa waxaa loo dhaafayaa maa taqadama min dembihi waxaa laala wixii hormaray dembigiisa ah marka laguhi wakaa waa la dhaq walaa waxay leeyihiin qira kalaa jidho famsaxuu biru'uusikum wa arjulikum marka qoloyin daahiriye iyo la yidhaahday waxay leeyihiin lugaha waa la iska masixi karaa laakiin warkoodaas lama qaadaninoo xataa haddii la jara baa la yidhi calaa kullin lugaha waa la dhaqayaayo waxa weeye jariddaasina waa limujaawarati liru'uus waxau loo jaray mid kaloo jaran ayuu la mujaawara ayaa macnaha uu ku raacay oo jarka loo jaray oo ru'uustaasoo jiran intaas markay dhacday wa fii riwaayatin waxayd famadmada waa luqluqday wastanshaqa waa sandaarsa wataa wastanfara wakaada bacda sandaarsi ayuu istinsaarka leeyihin iska soo fiifiyay talaata saddex jeer buu luqluqday oo sandaarsaday oo bihalaati karafaatin saddex soo qaadasho ama saddex kafdarsi ayuuna kuna sandaarsaday kuna luqluqday oo min maa in biyo ah marka meeshaan waxaa laga qaatay luqluqashada ee sandaarsiga in hal gacan markaad soo qaadato biyaha qaar ku luqluqatid markaad iska tugtid intii gacanta ku hadhay aad ku sandaarsatid halkii soo qaadashaba u qaybi luqluqasho iyo sandaarsi tan labaadna sidoo kale tan saddexaadna sidoo kale marka waa saddex jeeroo biyo aad soo qaadatay lix meeloodna aa u qaybsay saddex sandaarsiya iyo saddex luqluqashoa meeshaa lix jeer aad soo qaadan lahayd biyaha saasaa laga fahmaya saddexdaba haddii mid kasta gaarkeeda loogu qaadana waa la ogol yahay wa fii ukhraa riwaayo kale riwaayatun ukhraa fa masaxa ra'so madaxiisi wa masaxay alaaan saddex jeer ha madaxii saddex jeer la masaxay waa tana dad baa diidan wa fii riwaayatin fa masaxa ra'sahu wuu masaxay fa aqbala biyadayhi labadiisa gacnood buu soo qaabiliyey wa adbara waana daba jeeriyadoo gadaal buu u celiyey oo waa sidee bada'a waa bilaaba bimuqadami ra'si madaxiisa bilowgiis halkaasoo ka bilaaba dee qaabkii macnaha fiqiga ayaa garanay sidoo suulasha iyo gacnaha iyo magaranaysa loo masixi jiray markuu halkaa ka bilaaba masixiddii gacantii uqoyan labadii gacnood saasa uma bimuqadami ra'si buu ka bilaabay uma dahaba bihima labadii gacnood uu la tegey ilaa qafaahu jeegadii halkaa laga gaarsiinayo uma raddahumaa waa soo celiyey mar labaad gacnihii xataa rajaca ilaa uu soo celiyadoo uu ku soo noqday ila almakaani alladii makaankaasoo badaa minhu ka bilaabay halkaa markuu geeyey isna meeshu ka bilaabay buu kusoo celi meeshu kuso timihii haddii maalan qofku tima badan leeyahy ama jilicsan dhankan kore markay saa u jiibsadeen saa u masaxay marka labaadna inuu xagga usoo celiyo dhankii kalena usoo rogmaan oo markaa masxi labadii dhanba biyihii ay ka maraan rawaahu lkhamsatu can cabdillaahi bni zaydin waxaa laga wariyay ana nabiya sala allahu calayhi wasalama tawada'a waa tawada'a waa weysaystay maratayni maratayni laba laba jeer xubin kasta laba jeer la dhaqo awal maxaa soo maray xadiidka hore saddex saddex laba laba haddaa xubin kasta dhaqdi ka waran waa la ogolyahy waa laba labo can ibni cabaasin qaala wuxuu yidhi tawada'a nabiyu waa weysaystay sala allahu calayhi wasalama maratan maratan hal hal mar tanna waa kana hal hal mar aa weysaysatay meel xubin kasta hal meel macnaha hal mar a dhaqday iyana waa la ogolyahy waxoo dhan waa libayaan iljawaas laba labada in la ogol yahay saddexda waa sida ugu kaamilsan hal halna waa la ogolyahay saddex saddexdaana ugu fiican rawaahuma albukhaariyu wa abu daawuuda watirmidiy wa jaa arabiy nin reer baadiya u yimid ila nabiyi sala allahu calayhi wasalama yas'aluhu xaalow ninkaas weydiinaya nebiga can ilwuduu'i weesada kayfiyat lwuduu fa araahu waa u tusiyey nebigu ninkaas weesadii halaaan halaaan saddex saddex buu u aragsiy bimacnaa afka uga sheegay ama ficil ahaanbuu u u tusay oo nebigaa yidhi weese la kaalaya aan tusa sida loo weesaysay markaasaa nebigu u weesaysay uma qaala nebigu wuxuu yidhi hakada alwudu'u weesadu sidaa weeyaan faman zaada qofkii sidaa ka badiya weesada kaamilka waa saddex saddexdaaye qofkii ka badiya calaa haadaa sidaas faqad saa'a qofkaasi waa xumaan sameeyey aadaabtii u xumay waa waa xumeeyey edabti watacaddaa waana xadgudbada xaddii sharciga ahada saddex dhaq ahayd waa dhaaf afar iyo shan boomayr wa dalama waana dulmi sameeyeyoo naftiisiibuu dulmiyayoo israafka biyaha u dayacay oo mara afraad iyo mid shanaad iyo aan loo baahnayn oo isku dhaqdhaqay iyaduna waxa weeyaan waa xadgudub waa dulmi biyaha israaf lama ogola rawaahu nasaa-iyu wa axmedu wa abu daawuud walafduhu wuxuu ahaa faman zaada qofkii ka ziyaadiya calaa hada intaa aw naqasa ka nusqaamiya faqada saa'a waa xumaan sameeyey oo edabtiiba xumeeyey wa dalama waana dulmi sameeyey xadgudubba la yimid marka horta haddii iyada laga badiyo waaba iska sidaas laakiin in laga yareeyo edab xumayn laguma tiriyo maxaa yeele labadii xadiid oo haddeer inaan soo marnay baa laba laba in la dhaqi kara inoo soo sheegay ama hal hal marba can anasin waxaa laga wariyay ana nabiya sala allahu alayhi wasalama kaana wuxuu ahaa idaa tawada'a nebigu hadduu weysayso akhada kafan hal sacad buu soo qaadan jiro min maain biyaa fa adkalahu wuxuu gelin jiray taxta xanakihi dhabxanagiisa hoostiisa fakhallala waa ku takhliilin jiray bihi kafkaa maaga ah lixiyo tow garkiis hal sacawo biya inta soo qaatay nebigu gar weyn buu lahaaye buu garka halkaa hoose sidaas u dhexdhexgelin jiray wa qaala wuxuuna dhihi jiray nebigu haakadaa sidaa unbuu amaranii rabbi rabbigay amray waka sidaasaa ilaahay amray biyuhu inay jidhkao dhan camimaan ayaa meesha macnaha ku jira iyo haragga ka hooseeya iyo sidaas qofka haddii garkiisu yaryaho oo jidhku ka dhex muuqdana waaba waajib inuu macnaha garka biyaha gaarsiiyo haddii kalena waajib kuma aha waa u sunna rawaahu abu daawud tirmidi walahu tirmidi waxa u ahaa idaa tawada'ta haddaa weysaysatid fakhallil isdhexgeli bayna asaabici yadayka labadaada gacnood farahooda dhexdooda iyo warijlayka labadaada lugood farahooda dhexdooda istakhliiliyo faraha la isdhexgeliyo oo macnaha kuwa lugaha iyo kuwa gacnahaba faryarooyinka iyo baa lagu bilaabayaado faryaradaas inta lagu soo bilaabo lugta midigta ah oo faryaradan gacanta midigta lagu bilaabo ayaa faryarada xaggaa lagu khatimaya markaas waay can ilmustawridi waxaa laga wariyey qaala wuxuu yidhi ra-aytu nabiya baan arkay sala allahu calayhi wasalama idaa tawada'a markuu weysaysanayo yukhalilu isagoo istakhliilinaya dhex gelinaya asaabi asaabica rijlayhi labadiisa lugood farahooda bikhinsarihi faryaradiisa ayuu nebigu ku takhliilinaya ku dhexgelinaya calayhi isalaatu wasalaam marka dee lugaha faryarada waxa weeyaan bidixda ah ayaa lagu bilaabaya faryarada aan bidixda ilaa gacantan biyihiiba shushubaysaaye taa iyo faryarada lugta bidixda ah iyo faryarada gacanta bidixda ah iyo lugta midigta faryaradeeda baa hoos laga soo gelinaya kaasaa faraho dhan hoosaa looga soo gelinaya rawaahu tirmidiy wa abu daawuud can ibni cabaasin ana nabiya sala allahu alayhi wasalama masaxa bira'sihi nebigu wuxuu masaxay madixiisa wa udunayhina waa masaxay labadiisa dhagood daahirihimaa daahirkooda iyo wa baadinihimaaba xagga gudaha xaggee daahira xaggeesa baatina dhagaha intaba waa la masaxay marka in labadaa farood oo sabaabataynka la yidhahdo midda tashaahudka lagu tasbiixsado dhegta gudaheeda la geliyo labada meelaha dhegta marka laalaabkeedaana farta saa loo mariyo xagga kale oo daahirkaana waa la masaxayaayo suulkaa la marinaya marka daahirku ma halkaa innaga noo muuqdaa qofku markii aad saa u fiirisid meeshaan iska muuqato maya halkaan daahirka noqon xaggaan kale wey xaggaan rogan waa suulka saan loo soo marinaya fartiina halkaan ku jiraa suulkana saana loo marinaya rawahu tirmidiy wa abu daawuud can ilmugiirata waxaa laga wariyay ana nabiya sala allahu alayh wasalama tawada'a nebigu waa weysaysay famasaxa waa masaxay binaasiyati foodiisa ayaa nebigu masaxay halkaa fooda kora ah wa cala alcimaamati cimaamadiina nebigu waa masaxay madaxa u saarnayd oo madaxoo dhan in la masaxaa sunaa mar haddii marka koofiyad ama cimaamad wax kuu saaran yihiin horta marka hore biyaha inta hore waa in meel ka mida timihii ama madaxii ay taabtaan foodii markau masaxay madaxa intaan kaloo cimaamadda ku duubantaana gacantiibu saas ugu masax wa cala alkhufayni labadiisii kuf oo lugaha ku qabayna wuu masaxayoo marmarka qofku kufka qabo cawadee luguhii la dhaqi maayo waa la masaxaya rawahu larbaca marka qofku waa leeyahay madaxa waxa u saaran cimaamadda iyo inuu rabo inuusan iska bixino ama qabow ama xanuun wax jiraan markaa meel ka mida markuu taabsiiyo iyo inta kalena ku kamilahaya wa ra'aa wuxuu arkay abaa hurayrata abu hurayra wuxuu arkay qooman qolo oo yatawada'una ka weesaysanaya min almadharati ama midharati makaanu dahaaro qaadashada meesha laga weesaysto oo masaajidada iyo meelaha weysada loogu talagalay meeshaasoo kale qolo ka weesaysanaya fa qaala wuxuu ku yidhi wacdi buu la istaagayo asbiquu tamima alwudu'a horweysada taam yeela faraa'ishiisa iyo sunayaashiisa u dhammaystira fa ina anigu samictu waxaan maqlay abalqaasim nabiyullaahi moxamed baa abalqaasim la yidhahda sala allahu calayhi wasalam waa kunyadiisa yaquulu xaal uu leeyahay weylun hoog iyo halaag baa u ahaaday lilcaraaqiibi kuwa cirbaha cadcad liasxaabi alcaraaqiib kuwa cirbaha cadcad weylkaasoo mina naari ka ahaaday waadi naara ama halaag baa kuwa cirbaha cadcad oo aan biyaha gaarsiinayn u ahaaday meeshaa dambe oo ciribtaa dadka qaar laga yaaba inay xataa dildilaac iyo ku leeyihiin biyuhu aysan gaarinin kuwa meelahaas maalan ama sideedababa aan dadka qaarkii aysan biyaha si fiican u gaarsiinayn kuwa iyadoo meeshaa qallalantaha iska tukada oo sidaa weyse u qaba halaagaasay leeyihiin rawahu lhams wacdigaas u sheegay nabigaan ka maqlay buu yiri wa fii riwaayati waxay weylin weyl iyo halaag oo mina naari ka ahaaday ayaa lilcaqaabi u ahaaday kuwa cirbaha cadcad aan biyaha gaarsiinayn rawahu lhams can cumara sayd cumar waxaa laga wariyay ana rajulan nin baa tawada'a weesaysay fa taraka ninkii wuxuu ka tegay mawdica dufurin ciddi ma garanaysaa in la eg mawdiceed oo calaa qadami gomadiis gomadiisa wuxuu ka tegey meel ciddi la eg oo qallalan aan biyihii gaarin fa absarahu nabiy nabigaa tusay ninkii alayhi salaatu salaam faqaala wuxuu yidhi irjic noqo faaxsin wuduucaka weysadaada soo hagaaji farajaca ninkii waa noqday waa ku soo camimay si fiican buu usoo weysaysay uma sallaa markaasuu tukaday waxaa garanaysa haddii aadan weysadii meela qallalan yihiin intii loogu talagalay haba salaadii noqon tari mayso waa in weysadii lasoo soco weysadii oo dhan lagu soo celin maye intaan hallaysan baa lagu soo celinaya iyo xubnihii ka dambeeyey rawaahu muslim wa abu daawuud walow abu daawuud waxa uu ahday asbiq ilwudu'a weysada ku xeeldheerow waqallil takhliili isdhexgeli bayna alasaabici faraha dhexdooda wa baaliq ku xeeldheera ku xeeldheerow oo waa inaad ku xeeldheeraato fil istinshaaqi sandaarsiga ilaa an takuuna inaad tahay mooyaane saa'iman mid oo sooman haddaad sooman tahay biyaha lagu sandaarsanayo ama lagu luqluqanayo haba lagu xeeldheeraanayo waa inay kugu rooraan oo soonka ay wax kaa yeelaan ayaa markaa laga cararaya can anasin waxaa laga wariyey qaala wuxuu yidhi sayid anas kaana nebiyu wuxuu aha sala allahu alayhi wasalama yatawada'u kii weesaysa cinda kulli salaatin salaad kasta agteed nebiga isaga arrimahan waajibi ku ahayeen bali markii dambese waa laga nasakhay laftiisa ama nebigu salaad kasta wuxuu u weysaysan jiray tajdiid ulwudu weesadaa la cusboonaysiinaya sidaasay ahaan jire qultu waxaan idhi kayfa kuntum tasnacuuna idinku see samayn jirhe haddii nebigu salaad ka sawaysaysan jiray qaala wuxuu yidhi yujzuu axadanaa midkana waxaa u gudayey alwudu'u weesaysi uu mar weesaysay maa lam yuxdis intuusan xadasinin ilaa weesadu ka jabayso inta aa weese qabtid dhowr maalmood haddaa weese qabto sideed adig weesada kugu dhowran tahay waa iska salaadaada iska wadasa rawaahu alkhamsatu ilaa musliman can sulaymaana waxaa laga wariyey sulaymaan bn sulaymaan ibni bureyda can abiyi ana nabiyi sala allahu aleyh wasalam sallaa nebigaa tukaday asalawaati salaadihii yowma alfatxi maalinkii maka la furanayey biwuduu'in waaxidin hal weese qaadasho ayuu nebigu tukaday kanaa lagu naskhay kii hore marka salaadihii o dhan hal wees wa masaxa waa masaxay calaa khufay labadiisu quf lugaha ku qabay faqaala lahu cumaru sayd cumar baa ku yidhi nebiga laqad sanacta alyawma maanta waxaa samaysa shay-an shay shaygaasoo lam takun aadan ahayn tasnacu kii samayn jiro awal lagugu arki jiray ayaas oo waa maxay hal weese inaad salaado badan ku tukatid awal ma dhici jirin qaala wuxuu yidhi nebigu camdan sanactu waan sameeyey camdan kas ayaan sanactuhu u sameeyey yaa cumaru say cumarow kas ayaan arrintaa ula imid buu yidhi rawaahu lkhamsa halmaaniga maaha ila albukhaariy inaan idiin caddeeyo qofku weesadii hore inay u jidho mar haddii aysan ka burinin marka mar haddii weesadii shiikhu saa uga soo hadlay wuxuu ku xijin doonaa waxa la yidhahda qufka in la masaxanayo saasaan ugu xijiyey buu yidhi waa kana marka masxu lkufeyn labada qof masixidoodii ayaa halkaana laga hadlaya waa mashruuc jawrabaankuwa la yidhahdana waa la mid dadkaa loo fududaynaya iska masaxda baa laleeyahy dhibaato male waa banaanta welina sidii bay ushaqaynaysaayoo lama naskinin can ilmugiirata bni shucbata ana rasuula allahi sala allahu alay wasalam nebi ilaahi kharaja waa baxay lixaajati xaajadiisa iyo dantiisa u baxay faitabacahu lmugiiratu mugiira la dabagalay bidaawatin weel biyo ku jiraan buraashada iyo uba waxaa dhehdeed oo fiihaa dhexdeeda maaun biyo ahaade fasaba nebigu waafasaba wuu ku shubay calayhi dushiisa ayuu ku shubay biyihii weesada xiina faraqa markuu nebigu ka faaruqay min xaajatihi xaaja gudadkiisa dantiisa fatawada'a nebigu waa weesays wa masaxa cala alkufayni labadii qofna nebigu waa masaxa calayhi salaatu wasalaam marka qofkii luguhii la dhaqi maaye saasaa loo masaxaya bahala lugaa la gashado buudka oo kalea weeyaan wacan ana nabiy sala allahu alay wasalam masaxa nebigu waa masaxa cala alkufayni faqultu waxaan idhi yaa rasuula allahi nasiita maad halmaantay lugaha maa dhaqi miyaa halmaanta qaala wuxuu yidhi bale anta adigaa nasiita halmaamay oo xukunka aan garanayn bi haada sidaasaa amaranii rabbi rabbigay amray caza wajalla oo waa lawaa la masaxaya kufeynkii waxba dhaqid uma baahna waa in laakiin qofku qawi yahay qof adag oo inta maxalulfardigana asturaya daahirna ah waa inuu yahay bacda kamaali dahaaratina waa in la xirto sida fiqiga a ku taqaanay weeyaan sharaabaadyadan yar iyo kaa kitaabkuna sharx waa idinka qabanaya iyaga la masixi maayo kuwaan lugaha la gashado oo iska yari kaa khafiifka ah wa canhu rawaah abu daawuud can bureydata na najaashiya ninkii najaashi la dhihi jirayoo haysan jiray ma garanaysaa xabashida boqorkeeda ahaa ahdaa ninkaasi wuxuu usoo hadeeyey boqor fiican buu ahaaye ilaa rasuulillahi nabiga sala allahu alay wasalam khufayni laba khuf aswadayni madmadow saadajayni isku midab ah ama saadajayni suubaan ahoo aan waxba lahayn suubaan iska ah ama isku wada midaba falabisahumaa nebigu labadoodii waa xirtay uma tawada'a waa weysaysay wamasaxa calayhimaa iyagiina dushuu ka masaxay gacantoo qoyan baa lagu masaxay rawaahu abu daawuud wa axmed watirmidi wadamada qaboobuhu ay ka dhacaan iyo qofka luguhu inay dildilacsan yihiin iyo iyo haddii kaleba waa la iska ogolya markas halkaaga adoo jooga haddaa khufeyn haysatid waad isticmaali ka dhah can ilmugiirata qaala wuxuu yihi kuntu waxaan ahaa maca nabiyi sala allahu alay slam nabiga la jirankiisa fii safarin safar fa hawaytu waan hoobtay lianzica inaan bixiyo siibo khufay nabada nebiga labadiisa khuf marka waysadii inta kale nebigu soo dhaqay laa khaadin baan u ahaaye baan islaaleyla khufeenka ka saar lugaha ha dhaqee fa qaala nebigu yidhi dachumaa iskaga tag labada khuf buu igu yidhi fa ina anigu adkhaltuhumaa labadooda waa geliyey daahiratayna xaalay yihiin laba daahira iyagoo daahiroo nadiifa ayaan meesha ku xiray oo lugaha geliye marah ka qaad saasaa loo sheegay waa lagama maarmaan lugahoo daahira weese kaamila kabacdi baa qofka horta xiranaysaa markaa kabacdi baa masxu imaanaya salaadaha dambe weesooyinka dambe famasaxa alimaa nebigu waa masxay rawahu halaaa wa can ana nabiy sala allahu alay slam kaana nebigu waxaa yamsaxu kii masaxa calaa daahiri lkhufayni labada khuf dhabarkooda kore ayaa nebigu masixi jiray rawaahu tirmidiyu wa abu daawuuda marka xagga kore weeya gacanta beerkeedaas alcash ayaa lagu masaxaya faraha saa u fidsan a ayaa lagu masaxaya walahu waxa uu ahaaday abu daawuud can caliyna uu ka wariyey qaala wuxuu yidhi low kaana diinu sayid cali baa hadloo diinku hadduu yahay bira'yi ra'y iyo fikrad iyo iska macnaha maskax hadday diintu tahay ya oo sida waxaas ila tahay iska tahay diintu la kaana asfalu lqufi wuxuu ahaan lahaa qufka xaggiisa hoose awlaa kii ku habboon ama awla ku ah bilmasxi masixidda min aclaahu xagga sare kaga habboon ilaa qofkii markii lugta uu ku jiro xaggan kore oo lugta dhabarkeeda ah baa hadda la masaxayaa waajibku waa sida haddii laakiin ra'yi tahay waxaa la dhihi lahaa meesha masaxa u baahan meeshaan dhulka taabanayso oo wasakda taabanayso oo hoose waa in laga dhigo lugta macnaha xagga cado dhulka lagu socdaa marka diintaan ra'yi ahaynoo xagga koraa la masaxaya sun ahaan laakiin inaad labadaba masaxdid ayaa iska fiican waqad ra'aytu waan arkay buu yidhi sayid cali rasuul allahi sala allahu alay slam yamsax xaalow masaxayo calaa daahiri khufayhi qufka labadiisa khuf xaggooda sare waajibku waa sida laakiin sunno ahaan inaad isku dadhaa fiican gacanta macnaa bidixdaabaa ciribta saaraysaa lugta gacantan midigtaana faraha dushoodaa saaraysaa markaasaa tan bidixdaana saas ugu jiidaysaa rismagaadhada iyo lugta cad tan korana ilaa canqa wasaan kore ugu soo jiidaysa can ilmugiirata ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalama tawada'a nebigu waa weysaystay wa masaxa waana masaxay nebigu cala aljawrabayni labadii jawrab laba baandhays baa la yidhahdaa iyo wanaclayni labadii kabood jawrabayn baandhaysyada iyo waa isku mid khufeynka xoogaan bay waa un kasii adag yihiin rawaahu asxaabu sunani bisanadin saxiixin wa qaala abu daawuud waa bahala lagu ala wada gashado wa masaxa nebigu waa masaxay cala aljawrabayni maya wa masaxa waxaa masaxay cala aljawrabayni bahalaha baandhaysyada la yidhaahdo caliyun baa masaxay wabnu mascuudin baa masaxay waa saxaabi kale walbaraau bara waa masaxay waa saxaabi wa anasun waa saxaabi kale anasna waa masaxay waa abu umaamata iyo wasahl bnu sacdin raggaasoo dhan baa masaxay asxaabadii wa qaala tirmidiyu wuxuu yidhi wa bihi masaxaas buu yaquulu ku qowlo uu qabaa sufyaanu thawriy waa raggii dambe iyo wabnu lmubaarak iyo washaaficiyu iyo wa axmedu iyo wa isxaaq raggaasna saasay qabaan qaaluu waxay dheheen dhammaan yamsaxu qofku waa masaxanaya cala aljawrabayn qof keliya shardi maaha jawrabayn waa nooc kale wain lam takun naclaani laba kaboodba yaysan ahaanin laba kaboodba qofku yuusan qabin ilaa khufeynku waa wax keligood lagu socon karo adoo aan kaba qabin jawrabaynkuna waaba kasii adag yihin idaa kaanaa mar hadday yihiin fakhiinayni kuwa qawi ah qawi fakhiinayn kuwa macnaha kakan oo adag mar hadday yihiin waa la masaxan karaa can shurayx bni haniin qaala wuxuu yidhi sa'altu caaisha weydiiyey can ilmasxi masixid cala alkhufayni la masaxo su-aasha xaggee u socotaa can ilmasxi can muddat masxi calaa xadfi mudaaf macnaha muddada masxu kuu joogayo waa masaxatay intee beri baa halkaa masax ee kabaha ama intee jeer baa masxu maalmood buu soconaya oo markay hadba iga budhoweysado inta inta kala dhaqo aan lugaha kaliya aanan dhaqayna aan masaxaya faqaalat waxay tihi calayka laazim oo orad u tag bibni abi aalib in abi aalib orad soo weydi bay tir in abi aalib caaisha iyo xoogaha sayid cali xoogaa baa dhex marayoo markii maalan ay masale inta caaisha la weydiiyey ay og tahay masaladaa sayid cali inuu ku fiican yahay cali ma dhihi jirin in abi aalib orad aad bay dhihi jira qofka u tilmaami jirta waxba magaciisa may sheegi jirin xoogaabaa beri dhex marayoo xilligii ifkigu dhacay ayaa dee sayid cali wuxuu yidhi dumarku waa badan yihiin ma gabar kaleba iska guursati nebi alla wanisaa siwahaa kaiir gabdhaha kaleba iska badane haddiiba halkan buuqiya wax yimaadeen marka arrimahaas iyo baa xoogaa weligeed qalbiga ugu hayn jidhado waxay tihi orad ina magaranaysaa dee cilmigiina la qarinmayo qofka yaqaan ba ay tilmaamaysaa fa inahu in abi aalibit kaana wuxuu ahaa yusaafiru kii safra maca rasulah nebigu safrada raaci jiray sal alla alay slam fasa'alnaahu waanu weydiina bu yidhi faqaala sayid cali wuxuu yidhi jacala rasuulullaahi wuu yeelay sala allahu alay wasalam wuxuu u yeelay alaaata ayaamin saddex maalmood iyo walayaaliyahuna hameenadooda lilmusaafiri qofka musaafirka saddex hameen iyo saddex maalmood haddaa musaafir tahay baa qofka masaxanaysa markii weysadu kaa bidhaba jirka inta kale soo weesayso lugahana masax ku soco wa yowman wa leylatan hameen iyo maalin keliya loo yeelay lilmuqiimi kan magaaladiisa ku negi ama baadiyihiis halkaadan haddaa iska joogtid hameen iyo maalin ha ka badin waa intaa markay muddadu kaa dhammaato weese kaloo kaamila lagaa rabaa dib u soo celi kabacdi gasho kabacdi hamsnaha kuu bilaabta hameen iyo maalin kale ama saddex hameen iyo saddex maalmood waa haluma jar sidaan kuwa rawaahu muslimu wالnasa'iy can khusaymata bni haabitin waxaa laga wariyey can nabiyi sala allahu alayh wasalam qaala nabi wuxuu yidhi almasxu masixid cala alkhufayni la masaxaa lilmusaafiri qofka musaafirkaa alaaثata ayaam saddex maalmood weeye walilmuqiimiina ywma waleyl habeen iyo maalin kale weye rawaahu abu daawuud watirmidiyu can safwaan bni casaalin qaala wuxuu yidhi kaana rasuulu llahi wuxua sala allahu alayh wasalam ya'murunaa kiina amra idaa kunaa markaan nahay musaafiriina kuwa musaafiriina an namsaxa inaan masaxno calaa khifaafinaa khufafkanaga musaafiriin baan lanahay walaa nanzicahaa khufafka inaanan siibin buu na amri jiray alaaثata ayaamin saddex maalmood min haa'idinna aanan u siibin horay ku xir ku tacalluji nasciga haa'id waas xara inaanan u siibin wa bawlin wa min bawlin kaadi iyo wa noomin wa min noomin hurda haddaan seexanno aan soo toosno waa luguhu noogu jiraya la bixin mayo haddaad seexanayso sida kabaha oo kale haddii la loo fadhiiso arrimahan kale xaajo gudashada layska bixin maayo ilaa min janaabatin un mooyaane janaabo haddii qofku qubays u baahdo dee marka waa iska siibaya waa qubaysanaya dahaaro kaamilu soo celinaya oo dambe rawaahu الnasa'iyu wالtirmidiyu labada wuu yidhi wallahu subxaanaه wa tacala aclam bsawaab